bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wfiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo kontonaad ee suurat naxli allah waxau yihi subxaanah waqaala allahu laa ttakiduu ilaahayni itnayni inamaa huwa ilaahu waaxid faiyaaya farhabuun allah waxau yihi jala jalaaluh waqaala allahu allah waxa uu yidhi laa tattakhiduu ha yeelannina ilaahayni laba macbuud ha yeelannina labadaasoo ithnayni laba ah waa ta'kiid uun waayo labanimada ama musannaha waxa laga fahmay ilaahaynida ithnaynina waa lagu sii adkeeyey allah waxa uu yihi innamaa huwa macbuudka xaqii waxa uu ahaaday uun ilaahun macbuud macbuudkaasoo waaxidun keli ah allaha xaqa lagu caabudaa waa mid keliya ee laba ma aha ee fa iyaaya aniga oo keliya farhabuuni iga baqa kelinimada iyo xasrigana waxaa laga faa'iidaysanayaa macmuulkaa iyaaya ee ficilkii ku camalfalayee nasbinayay laga soo hormariyey takhsiis iyo xasri ayuu faa'iideynayaa oo in badan baynu soo maray taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu ahaa xagga dambe in la mariyo in la soo horraysiiyaa waxay faa'iideynaysaa in lagu khaas yeelayo oo lagu koobayo oo lagu gaar yeelayo marka macnuhu waxa uu noqonayaa fa iyaaya aniga uun cid kale maahee farhabuuni iga baqa allah waxau ihi walahu ay walilaah alla ayuunbuu u sugnaaday maa fi samaawaati waa xasriga xasrigiisii oo lahudaa la soo hormariyey khabarkaas waxa uu faa'iideynayaa waxa weeyaan xasri iyo koobis oo macnuhu waxa weeyi walahu ay walilaahi laa ligayrih ilaahay oo keliya waxa u sugnaaday cid kale umay sugnaane maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan oo dhan iyo waalardi arlada waxa ku sugan walahu ay walilaah alle oo keliya waxa u sugnaaday cid kale uma sugna eh addiinu diinka oo taacadii iyo cibaadadii looga jeedo waasiban xaal uu yahay diinkaasi mid daa'ima oon marnaba go-ayn ama duugoobayn afa kayra allah ma ilaahay cid aan ahaynba tattaquuna aad ka cabsanaysaan ma cidaan alla ahayn baad ka baqaysaan wamaa bikum wixii idinka idinku sugnaaday oo min nicmatin nicmo ah fa min allah ilaahay xaggiisay ka ahaatay diin iyo duunyaba humma idaa masakum dabeed marka uu idin taabto adduru dhibaato markay idinku dhacdo fa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaad taj'aluuna u qayshanaysaan waa rafcu sawti biducaa baryada ayaad ku dhawaaqaysaan ilaahay idinkoo u qayshanaya humma idaa kashafa adurra dabadeed ilaahay dhibaatadii markuu idinka fayda cankum idinka idaa fariiqun waaba iyadoo markiiba koox oo minkum idinka idinka mid ihi birabbihim rabbigood yushrikuuna ay u shariik yeelayaan markiiba waaba iyagoo shirkigoogii dib ugu laabtay maxay shirkigaa u samaynayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa kii aataynaahumanu siinay oo nicmo ah e fatamatacuu iska raaxaysta oo gaalnimadiinna iyo kufrigiinna ku tamatuca sida in badan aynu soo maray waa waciid iyo goodi iyo hanjabaad iyo tahdiide maaha fasax iyo idan loo siinayo tamatuca gaalnimada ee waxaa la leeyahay tamatuca abaalkiimuu dambeeya oo waa garan doontaane waa hanjabaad alla waxau ihi markaa fatamatacuu iskaga raaxaysta gaalnimadaa iyo kufrigaa iyo xumaantaa aada doorateen fasawfa taclamuuna jeer dambe ama wakti dambead ogaan doontaan ay caaqibata kufrikum gaalnimadiinna cidhib xumada ka dhalata maalin dambead ogaan doontaan alla waxau ihi wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa shay kaasoo laa yaclamuuna aan waxba garanayn waa asnaamtii eh nasiiban qayb bay u yeelayaan qaybtaasoo mimaa kii ka mid a rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay waxaan waxba garanayn oo amwaatun hayru axyaa wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun waxay dhagaxaantaa iyo geedaha ka soo qorteen oon nolol iyo dareentoona lahayn oon waxba kala garanayn ayaa haddana waxaanu ku arsaaqnay xoolo iyo beeraba ay wax ka siiyeen oo ay yidhaahdeen haadaa lilaahi wa haadaa lishurakaaina kaa ilaahay baa leh intay xoolihii kala qaybiyeen iyo beerihii kanna asnaamtayada ayaa leh marka kaasi waa tafsiir in wayajcaluunada mushrikiinta waawuljamaacaha loo celiyo limaa laa yaclamuuna waawuljamaacaha dambana asnaamta oo waxay mushrikiintii nasiib u yeelayaan iyo qeyb xoolahooda ka mid ah waxaan waxba garanayn oo asnaamta ah ama labada damiirba mushrikiinta u celi oo waxaa tidhaha wayajcaluuna waxay yeelayaan kuwii mushrikiinta ahaa limaa shay bay wax u yeelayaan waa asnaamtii ah kaasoo laa yaclamuuna iyagan mushrikiintii aanay ku ogeyn annahaa taduru walaa tanfac inay wax dhibayso inay waxba u tarayn waa asnaamta ah iyagoon cilmi u lahayn oon garanayn in dhibaato mooye aanay dheefba u lahayn ayay haddana nasiib iyo qeyb xoolahoodii ka mida siinayaan allah waxau idhi tallaahi allah baan ku dhaartee allah naftiisuu ku dhaaranayaaye latus'alunna walle waa laydin weydiin doonaa oo waa laydin weydiin doonaa camaa kii kuntuma ahaydeen taftaruuna kuwa been abuurta walle waa laydin weydiin doonaa oo laydinka tegi maayo allah waxau idhi wayajcaluuna waxay u ictiqaadinayaan lilaahi alle albanaati habla inuu dhalay bay u ictiqaadinayaan subxaanah ilaahay taa waa ka hufan yahay oo waa ka reeban yahay markaa jacalo macaanideeday ka mid tahay alictiqaad oo jacalo bimacnaa ictiqado way noqotaa oo bimacnaa sayaro way noqotaa marka macna alictiqaad ayaa lagu macneeyey aayaddan wayajcaluuna waxay u ictiqaadinayaan lilaahi alleh albanaati hable ayay u ictiqaadinayaan alla inuu dhalay oo malaa'igtii bay leeyihiin waa hablihii ilaahay subxaanahu ilaahay waa ka nasahnaado waa ka hufan yahay edabdarrada iyo ceebta ay u nisbaynayaan walahum maa yashtahuun wayajcaluuna lahum naftoodana waxay u ictiqaadinayaan lahum ay lianfusihim maa yashtahuuna waxa ay jecel yihiin oo inamadii ah waxay iyagu jeclaayeen oo inamada ana naftooday u ictiqaadinayaan iyagu inamada inay leeyihiin labada nooc kay nacayaan oo hablaha ana xagga allay u tiirinayaan tacaala allahu can dalika culuwan kabiira alla waxau ihi waidaa bushira marka loo bushaareeyo axaduhum midkood bil unhaa dhadig marka loogu bushaareeyo inan baa kuu dhalatay dalla wuxuu ahaanayaa wajhuhu wejigiisu muswadda mid madow oo mugdi ayuu ahaanayaa murugo daraaddeed walxaal buu wejigiisu madow noqonayaa huwa isagu kadiimun ay makduumun mid laga buuxiye ciil iyo cadho u yahay ay mumtali'un ghamman wakaydaa isagoo ka buuxsamay ciil iyo cadho yatawaaraa wuu iska qarinayaa kaa-inantu u dhalatay min alqowmi raggii qayrkii ahaa iyo qoomkiisiiba waa ka dhuumanayaa min suu'i maa shay xumaantiisa dartii baanu uga dhuumanayaa kaasoo bushira loogu bushaareeyey bihi maaga inanta la yidhi way kuu dhalatay xumaantay isaga la xun tahay darteed ayuu dadkii maalinta aanu wejiga u siin karayn ayumsikuhu calaa huunin waxaad u soo qadartaa mutafakiran ama mutaraddidan isagoo noqnoqonaya ama ka fakaraya oo isweydiinaya ayumsikuhu ma wuxuu ku haystaa ilmahan calaa huunin dulli korkii miyuu ku haystaa oo ceeb iyo caar iyo xumaanbaha ku noqotee miyuu iska korsadaa am yadusuhu mise wuxuu ku qariyaa fi turaab mise ciidda hoosteeduu ku aasaa oo ku qariyaa labadaasuu isweydiinayaa ma ceeb baad iskaga haysataa mise ciidda hoosteedaabaad ku aastaa alla waxau idhi alaa hooyaay saa'a waxa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan alla ilahe xukumkooda xun ee hablaha ay dhibsanayaan ee haddana ay dullaysanayaan ee ay dilayaan ee xabaal ololinayaan alla ilahe xukumkaasaa xumaaday waxaa kaloo xumaaday anshixumada iyo edabdarrada ay ilaahay u tiirinayaan ilaahayna uu berida ka yahay xukunkoodu waa xumaaday alla waxa uhi liladiina kuwii waxa u sugnaaday laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn mathalu sawi xumaanta sifadeedaa u sugan yacnii tilmaanta xun ayaa kuwaa u sugnaatay oo edabdarrada iyo anshuxumada iyo hablaha ay xabaal ololinayaan iyo xumaantay alla u nisbaynayaan sifaadka xun iyagaa leh ilaahayse waa ka beri walilaah allana waxa u sugnaaday oo uu leeyahay alleh almathal sifo ayaa uu leeyahay sifadaasoo alaclaa sarrayn badan sifada ugu sarraysa ayaa allana u leeyihay oo magacaantiisaa wanaagsan oo sarreeya sifaadkiisaa wanaagsan oo sarreeya kamaal iyo wanaag oo dhan waa u sugnaaday xumaan iyo nuqsaan oo dhanna waa ka nasahan yahay wa huwa alle alcasiizu allaha qaalibka a weeyi gacanta sarreeya een cidina waxa weeyaan beegsan karin alxakiimu allaha aan khaldamine xikmadda badan ee shay walba mowdiciisa munaasabka adhiga walow yu'aakhidu allah alle haddii uu ku qabanayo annaasa dadka bidulmihim bisababi dulmihim dulmiga ay gelayaan iyo dembigooda dartii hadduu ilaahay dadka u ciqaabayo maa taraka kagama tageen calayhaa ay cala alardi arlada korkeeda kagama tageen alleh min daaba wax arlada dul socoo dul tukuba kagama tageen dad iyo duunyo toona walaakin yu'akhiruhum ha yeeshee ilaahay wuxuu dib ugu dhigayaa dadka ilaa ajalin ilaa muddo muddadaasoo musaman la magacaabay muddo cayiman oo la asteeyo dambaysuu dib ugu dhigayaa oo dee ajalu kulli fardin ama ajalu kulli umma yacni qof walba dee cimrigiisu intuu ahaa intay ka gaadhayso ama ummadda guud ahaan ajasheedu intay ahayd intay ka gaadhayso marka ama ajashii caamka ahayd ee ummadoo dhan loo asteeyey ha noqoto ama ajashii gaarka ahayd ee qof ahaan loogu qadaray ha noqoto ee ilaa muddo la mucayimay ayaa dib loogu dhigayaa alla waxau ihi faidaa jaa ajaluhum marka ay timaado muddadii loo asdeeyey laa yastaakhiruuna kama dib dhacayaan saacatan saacad walaa yastaqdimuuna kamana hormarayaan saacadda tan lixdanka daqiiqaynu naqaano looma jeede e walow laxdatan min azaman ilbiriqsina ha noqotee wakti uunbaa looga jeedaa dib loo dhigi maayo alla waxau ihi wayajcaluuna lilaah alla waxay u yeelayaan ama u ictiqaadinayaan maa yakrahuuna waxa ay nacayaan min albanaati waashariik hablaha ay diidayaan ilaahay bay u nisbaynayaan shurakada ay diidayaan ee aanay ogolayn iyagu in wax lala yeesho ilaahay bay u tiirinayaan edeb darradooda wa tasifu alsinatuhum alkadib wa tasifu waxay tilmaamaysaa alsinatuhum carabadooduna alkadiba been bay tilmaamayaan ka bedel anna lahum bay tilmaamayaan anna lahum inay u sugnaatay alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada ah marka anna lahum alkadibada ka bedel carabadoodu waxay tilmaamayaan oy sheegayaan been waxay tilmaamayaan inay tu wanaagsan ilaahay agtiisa ku leeyihiin oo janno ah amaba waxaad ka dhigtaa jumladani jumlo caddaynasoo tafsiir u ah waxa weeyaan carabkoodu beenta uu tilmaamayo oo suyuudi siduu usoo qadarayo jalaalaynka waxa uu odhanayaa wa tasifu waxay tilmaamaysaa alsinatuhum carabadoodu alkadiba beenta ayay tilmaamayaan anna lahum alxusnaa wahwa ayuu soo qadarayaa kadibka carabkoodu uu tilmaamayaa waxa weeyi anna lahum inuu u sugnaaday alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada ah alla agtiisa inay ku leeyihiin oo waxay odhanayaan sidaanu adduunyada ugu nicmaysannahay un baanu aakhirana ugu nicmoobanaa alla waxau ihi laa jarama ay xaqan alla ilaah waxaa hubaaloo dhab ah anna lahum inuu u sugnaaday kuwaas annaara naari inay u sugnaatay iyo wa annahum iyagu mufratuuna kuwa naarta loo hormarinayo inay yihiin oo mufratuuna waa min alfarad faradkana waxaa la yidhaahdaa ciidanka ama colka biyaha u arooraya qofka ka sii horeeya ceelalyada ah ee darka iyo biyaha usii diyaariya ayaa faradka la yidhaah marka nimankan inkaarta ku dhacday dadkaba naarta way uga horeynayaan ceelalyada naartay noqonayaan marka kaasi waa tafsiir mufraduuna ay muqadamuuna ilayha kuwa loo hormarinayo naarta inay yihiin waxaa kaloo lagu fasiray ay matruukuuna fiiha kuwa naarta dhexdeeda lagaga tegayo oo halkaa lagaga dhaqaaqayo weeyi waxaa kaloo suyuudi jalaaleynka uu ku tilmaamayaa qiro kale inay jirto bilkasri mufrituuna bikasri raa marka ra-da marka la kasriye mufrituuna la yidhaahdana waxay noqonaysaa ay mutajaawiziina alxadda kuwa xadkii iyo dabarkii goostay oo xadgudbaya waayo ifraadku waa xadgudubka iyo talaxtagga allah subxaanahu wa tacaala aayaadkan aynu tilmaannay waxa uu kaga waramay alraddu cala almushrikiina fii caqaa'idihim alfaasida wa bayaanu masiirihim waxaa lagu inkiroo la radiyey nimankaa gaalada ee mushrikiinta ah caqaa'idkoodii faasidka ahaa iyo foolxumadoodii ay ictiqaadsanaayeen ayaa lagu fadeexadeeyey aayaadkan waxaana alla ku caddeeyey masiirka iyo meesha ay ku dambayn doonaan wa qaala allahu laa tattakhiduu ilaahayni itnayni inamaa huwa ilaahun waaxid fa iyaaya farhabuun alla waxa uu yidhi ha samaysaninoo ha yeelanina laba macbuud macbuudka xaqa lagu caabudaa waa miduun ee laba ma aha fallaahu waaxidun laa shariika lah waaxidun fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatih wa uluuhiyatihi wa rububiyatih wax la wadaagaa ma jiro fa iyaaya farhabuun aniguun iga baqa oo i caabuda oo iga cabsada laakiin cid kale ha igu lamaanaynina walaa tajcaluu maca allahi ilaahan aakhar innii lakum minhu nadiirun mubiin ilaahay la jirkiisa ha yeelina macbuud kale oo ha la wadaajinina nebigu waxa uu ku yidhi sida ilaahay nooga warramay innii lakum minhu nadiirun mubiin waxaan ahay mid ilaahay xaggiisa idinka digaya e war hooy ilaahay cid kale cibaadadiisa ha ku lamaanaynina waxa alla uu tilmaamay in diinta keligii uu leeyahay oo cid kale aanay u sugnaan daacad iyo cibaadadu walahu diinu waasiba ilaahay oo keliya ayay u sugnaatay diinta iyo daacadu iyadoo daa'imow marnaba aan go-ayn ilaahay cid aan ahayn haddii la caabudo way go-aysaa dee mar alla markuu dhintaa ugu dambaysa o ay ku dhammaanaysaa asnaamta cibaadadoodu daa'im ma aha laakiin cibaadada alleh waa daa'im oo marnaba duugoobi mayso afa gayra allaahi tattaquun ma allaha sidaasee cibaadada u mutaystee xaqa u leh cidaan isaga ahayn baad ka cabsanaysaan oo aada caabudaysaan afa gayra diin illaahi yabquun walahu aslama man fi samaawaati waalard طawcan wa karha wa ilayhi yurjacuun allah waxa uu yidhi ma ilaahay diintiisa mid aan ahayn baad doonaysaan inaad diin iyo dhaqan ka dhigataan iyadoo alle ay u hoggaansameen cirka iyo dhulkaba makhluuqaadka ku sugani iyagoo ogol iyo iyagoo ku khasbanba xaggiisana laydiin celinayo siday taasi u dhacaysaa waayo walahu ddiin xasri baa ku jira daacad iyo cibaadadu allunbay u sugnaatay oo waa taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra ina addiina cinda allahi alislaam diinta ilaahay agtiisa laga ogol yahay ee rabbi uu raallida ka yahay waa diinu lislaam iyadana xasri baa ku jira waayo jumladu waa macrifatu tarafayn labada cidhif ama labada koonaba waa ka macrifa addiin iyo alislaam waxay tilmaamaysaa diinta xaqa in lagu xasrinayo oo lagu koobayo islaamnimada ciddii diinan diinta islaamka ahayn dhaqanka doontana laga aqbali maayo waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ruuxa islaamka waxaan ahayn diin iyo dhaqan ka doona dee laga aqbali maayo aakhirana waa ku khasaarayaa oo wanaag iyo guul ku gaadhi maayo dabeed alla wuxuu tilmaamay nicamta wiina siiyey inay tahay min allaahi jalla jalaaluh waxaa laynagu edbinayaa oo laynagu tababarayaa nicma hadday kuu soo korodho anigaa keenay iyo waa taydii ha odhan ilaahay uu celi waayo xooggaagi iyo xeeladaada midna ma aha allah waxa uu yidhi wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax alla waxa nicmo idinku sugan tu yar iyo tu weyn tu muuqata iyo tu qarsoon tu adduunyo iyo tu diineed wax alla waxaa nicmo haysataan hadday caafimaad tahay hadday cuud tahay hadday caruur tahay hadday nooc kale tahay hadday cilmi tahay hadday caqliga aada mayeedhaanka kaga duwantihiin ay tahay wax alla waxaad nicmo haysataan abuurista alla idin abuuray ee uu idin jirsiiyey idinkoon markii hore ahaynba wax jira arsaaqidda alla idin arsaaqayo wax alla waxaad nicmo haysataan waa fa min allah ilaahay bay ka ahaadeen naftaada ha u tiirinin dadkii nicmada naftooda u tiiriyey waa lagu halaagay oo kumay hanoonin oo fircawn markuu mulkigii masar iyo waxa weeyaan wixii loogu nicmeeyey uu ku dhaatuu ku faanay allihiisiiyana uu garan waayey wuxuu ku faanayaa lagu halaagay markuu yidhi alaysa lii mulku misra wa hadihi lanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun miyaanu mulkiga masar oo dhammi ii sugnaanin iyo webiyadaa hoostayda qulqulayeed arkaysaan miyaydaan arkayn o ydaan indha lahayn wuxuu ku faanayaa wixii alla u siiyey dee biyihii uu ku faanayey laftoodii ayaa lagu halaagay oo lagu hafiyey xataa ida adrakahu lgaraq qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin biyihii baa lagu baabi'iyey oo la yidhi iska celi haddaba waadigi ku dhaadanaye qaaruun waxa uu ku faano uu yidhi wixii la siiyey inamaa uutiitu calaa cilmin cindii waxaan aad arkaysaan cilmigaygun baa laygu siiyey aqoontayda iyo xooggayga iyo xeeladayda fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard isaga iyo hantiduu ku faanayeyba dhulkaa laga jar lala jaray oo lala gooyey marka yacni waxay sida saxdii ay tahay iyo sunnadu mar hadday nicma kuusoo cusboonaato noocay doonta ha noqotee waxaad tidhahdaa haadihi min allah ilaahay u celi kuna mahadnaq oo afkaaga allihii ku siiye kaga ammaan oo ka mahadi uurkaagana ka mahadnaq oo nicmada waxaad ka qirtaa ilaahay xaggiisa inay ka ahaatay xubnahana kaga camalfalo waxaad u adeegsataa ilaahay wixii raalli gelinaya laakiin ha ku caasiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay dhaqan xumadii iyo edabdarooyinkii jaahiliyada wax ka mid ah bayaanu bacdi masaawi'ihim fi ljaahiliya oo ay ka mid tahay mar alla marka ay dhibaata taabato ilaahay xaggiisa inay u cararayaan mar alla marka dhibaatadii alla ka qaadana halkoodii ay ka miisayaan oo alla waxau ihi uma uma ida masakum اduru failayhi taj'aruun uma ida kashafa adura cankum ida fariiqu minkum birabbihim yushrikuun mar alla markay dhibaata ku dhacdo ilaahay bay u qayshanayaan yaa allah dhulkay isla dhacayaan oo allay baryayaan mar alla marka ilaahay dhibaatadii ka qaadana idaa fariiqu minkum birabbihim yushrikuun halkoodii bay ka noqonayaan allah waxau ihi faida rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin falama najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun markay doonyaha fuulaan ee mawjadaha baduhu ku kacaan wax alla waxay ilaahay kayrkii ku tacalluqi jireen way iloobayaan waxay baryayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala keligii bay baryada u badhax tirayaan allahayow na badbaadi bay odhanayaan falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun mar alla marka berrigii loo soo badbaadiyo waaba iyagoo halkoodii ka miisaya idaadu waa fujaa-iya la yidhahdaa naxwada oo waxay faa'iidaysaa wax si kadaa ama waxa weeyaan deg dega u dhaca xataa uma kaadinayaan mar alla markay berrigii taabtaan idaa hum yushrikuun ila in yarna waa loo kaadiyaaya markiiba way u shariig yeelayaan alleh tabaaraka wa tacaala waa dhaqan xumadoodii ilaahay wuxuu tilmaamay waxay sidaa u samaynayaan wax kale ma aha waliyakfuruu bimaa aataynaahum waa nicmadaanu siinay si ay u dafiraan oo u diidaan oo uga gaaloobaan ilaahay markaa waxa uu ku yidhi fatamatacuu fa sawfa taclamuun iska raaxaysta wakhti dambe a ogaan doontaan cidhib xumada ka dhalata gaalnimadiinnaas qul tamatacuu fa ina masiirakum ila annaar aayaddaa kale alla wuxuu ku lahaa waxaad ku tidhaa nebi allow ku raaxaysta adduunyadiinna iyo waxaa walaaqanaysaan waayo noqodkiinna iyo halkaa u noqon doontaan waa naar uun intaad doontaan raaxaysta waa raaxo cadaab ka dambeeya dee raaxo kuu noqon mayso qul tamatac bikufrika qaliilan innaka min asxaabi annaar waxaad ku tidhaha nebi allow ka gaalkee loogu taag waayey diinta gaalnimadaada in yar ku raaxayso waa maalmo tirsane innaka min asxaabi annaar ma-aalkaaga iyo cidhibtaada dambe waa inaad ahlu naar tahay uun sow naaruuni kuuma dambayso maalma iska raaxayso waa lagaa qaban doonaaye waa neefkaa adhig ee la daajinayo laakiin dabaaxadda iyo gowraca waxa weeyaan in la gowraco loo daajinayo warna aanu haynen dareensanayn kama duwana inhum ilaa kalancaami bal hum adal ilaahay wuxuu tilmaamay inay u yeelayaan asnaamta wax ka mid ah wixii alla ku arsaaqay wayajcaluuna lima laa yaclamuuna nasiiba mima rasaqnaahum ay min alxari waalancaam ayuu sharaxa hoose ku odhanayaa aysarku yacnii beerihii iyo nimcoolaydii wax ka mid ah ayay qeyb uga dhigayaan asnaamtay ilaahay sokadiya caabudayaan aayaddii kale suuratlancaamna allah waa kii ku tilmaamay wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarhi walancaam nasiiba faqaaluu hada lilaahi bizacmihim wa hada lishurakaaina wuxuu alla abuuray iyo makhluuqaadkiisii beeray iyo nimcooley iyo xoolaba ayay uga yeeleen nasiib iyo qayb oo intay kala qaybiyeen ayay yidhaahdeen intaana ilaahay baa leh intanna asnaamta iyo shurakada yadaa leh waxba allunba abuuroo mulkiya tii unbay kala qaybqaybiyeen iyagu abuur iyo mulki midna kuma laha aruunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi samaawaat dhulkana waxba kamay abuurin samadana ilaahay shuraako kulamay ahayn abuurkeeda eh waa waxay iyagu isaga andacoonayaan oon daliil iyo xujo toona lahayn waxaa ka mida masaawidii iyo dhaqanxumadoodii jaahiliyada inay ilaahay ilmo u nisbeeyaan tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay waa ka sarreeya waana ka nasahan yihi laakiin gaalnimadoodu waa gaalnimo xaddhaaftoo labay isku darsadeen marka hore waxay ku dhaceen gaalnimo fool xuno dee ilaahay baa wax dhalay bay yidhahdeen walad allah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waabay ka sii dareen oo labada nooc hablaha iyo inamada kii iyagu ay necbaayeen ee marnaba inuu u dhasho aanay raalli ka ahayn kaa iyaga agtooda ka liita labaduba waa makhluuq ilaahay oo alla uu karaameeyo nolosha xaq ugu lehe laakiin haddana labada nooc kii daciifka ahaa ayay yidhahdeen kaa ilaahay baa leh wayajcaluuna lilaahi albanaat kii xoog iyo awooddiiyo cududda lahaa ee sarreeyey labada noocna waa inamadiie anna kaale bay yidhaahdeen bal edebdaradoodu halka ay gaadhay marka hore waxay ku gaaloobeen inay yidhaahdeen walad allah marka labaadna labada nooc kay necbaayeen inay yidhaahdeen kanuu ilaahay leeyihi waa gaalnimo aada u xaddhaaftay ilaahay aayaddii kale waa kii ku lahaa alakum aldakaru walahu lunsa tilka idan qismatun diiza ma waxaa idiin sugnaaday ragga iyo labka ma raggaa idinka idiin sugnaaday allana ma waxaa u sugnaaday dhadiga oo hablihii ah tilka idan qismatun diiza arrinku hadduu sidaa yahay walle waa qayb aan loo cadaalad falin in labada nooc ka hooseeyana laydhaa allaa leh ka sarreeyana annakaa leh wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaatha ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun waxay ictiqaadiyeen ama ka yeeleen malaa'igtii addoommada ilaahay ahayd bay ka yeeleen dhadig oo yidhaahdeen waa hablihii ilaahay ashahiduu khalqahum ma abuurkooday goobjoog ka ahaayeen satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun waxay ka markhaati kacayaan ay ku hadlayaan waa la qorayaa waana la weydiin doonaa oo looga tegi maayo ilaahay wuxuu tilmaamay markaas dhaqan xumadii jaahiliyada inay ka mid ahayd nacaybkay hablaha necab yihiin hablaha in la necbaadaa waa jaahilnimo oo waxyaabaha jaahiliyadii hore ka hadhay inani hadday kuu dhalato haddaad ka naxdood nacdo ama aad karaahiyeysato waxaad ogaataa waa min baqaa'i aljaahiliya waa jaahiliyadii hore gaalada ahayd hadhaageedii ka hadhay weeyi waayo labadaba dee ilaahay baa kugu arsaaqo waa nicma labada mid wax ku tarina adigu ma ogide allaa og dee waa inaad ku faraxdo ilaahay kuu ku siiyaba yahbu liman yashaau inaathan wayahbu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wainaatha wayajcalu man yashaau caqiima ilaahay ninkuu doono inamuu siiyaa kuu doono habluu siiyaa kuu doono labadaba wuu isugu dhafaa wuu isugu lamaaneeyaa kuu doonana labada midna ma siiyo ee madhalays buu ka dhigaa ilaahay xikmadiisa iyo awooddiisa iyo ogaalkiisa marka inani hadday kuu dhalatana waxaad tidhaha alxamdu lilaah inay iyaduba kuu dheef badnaataa laga yaaba inan hadduu kuu dhashana waxaad tidhahdaa alxamdu lilaah laakiin inaad kala jeclaysatood hablaha nacdo waxaad ogaataa waa min mawruuhaat aljaahiliya jaahiliyadii hore wixii laga dhaxlay alla wuxuu tilmaamay jaahiliyadaa hore midkood inan baa kuu dhalatay marka la yidhaahdo wejigiisa mugdi baa fuuli jiray murugada iyo qoomamada fuushay darteed waxaanu noqon jiray mid ciil iyo cadho laga buuxiyey qoomkiisana waa ka dhuuman jira oo wejiga ma siin kari jirin yacnii isagoo u arka waxa xun ee loogu bushaareeyey waxaanu dadba la hortegi karay waxaanu isweydiin jiray ma dulli iyo ceeb baad iskaga haysataa mise waabaad aastaa waayo waxaa dhaqamadoodii xumaa ka mid ahaa inay yacni waxa weeyaan hablaha nolol ku aasaan oo xabaal ololiyaan waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat weliba caqli xumadooda markay dhalato may aasi jirin inatii markay soo kortay ay dhaqaaqday waxa weeyaan wakhtigii ilmaha loogu jeclaa ayay kaxan jireen oo soo aasi jireen ilaahay waxau idhi alaa saaa maa yaxkumuun alla ilaahay waxaa xumaaday kuwaasi waxay xukumayaan ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa aakhire aan rumaysnayn waxa weeyaan sifada xun iyaga inay u sugnaatay sifada sarena allaa leh walilaahi almathalu alaclaa ilaahayna waa ka casiiska ee xakiimka ah dabeed rabbi wuxuu tilmaamay ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah inaanu dadka usoo dedejin dembiga ay sameeyaan cuquubada ka dhalanaysa ee uu dib ugu dhigo si ay ama uga toobad keenaan ama hadday ku adkaystaan wakhti dambe loogu ciqaabo waayo ruux wal oo dembaaba dembigiisa markaaba haddii lagu qabanayo oon looga dhaafayn dee cidiba arleda dusheeda kuma hadheen oo aayaddii kale alla waa kii ku lahaa walow yu'aakhidu allahu nnaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musamaa ilaahay dadka hadduu ku qabanayo wax alla waxay arlada korkeeda ku sameeyaan dee cidba kama tageen dad iyo duunyo toona waa la baabi'i lahaa laakiin wakhti dambe oo la magacaabay ayuu alle dib ugu dhigayaa ajashaasi markay dhammaatee aakhiro la tago ayaana ruux walba abaalkiisaoo waafi oo dhammaystiran farta laga saaraya adduunyada xataa abaalmarin waxaa laysugu soo dedejiyaa waa wax kooban abaal waafiya lagama helo wanaag iyo xumaan midna wax yar baa laga yaabaa in lagu sii dhadhansiiyo laakiin abaalka waafigiihi waa fi daari alaakhira wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama wafaagu halkaasuu yaallaa abaalka dhammayska tiran alla waxau idhi ajashoodu marka ay timaado ilbidhiqsina loo kaadin maayo kana dambayn maayaan kana horayn maayaan ilaahay wuxuu tilmaamay wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuuna watasifu alsinatuhum اlkadiba ana lahum اlxusna laa jarama ana lahum اnnaara waanahum mufratuun waxay alle u yeelayaan waxay nacayaan ayay alle u ictiqaadiyeen alle inuu sugan yihi maxay nacayeen dee hablaha hablihii bay leeyihiin waxa weeyaan almalaaikatu banaat ullah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxa kaloo ay necab yihiin in xoolahooda iyo hantidooda lala yeesho raalli kama aha oo aayadda inoo soo socotay ku caddahay wallahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risq fama aladiina fudiluu biraaddi risqihim calaa maa malakat aymaanuhum fahum fiihi sawa raalli kama aha in waxooda lala yeesho oo xoolahoodu inuu u barax tiraaday jecel yihiin shuraakaday naftooda u diideen bay ilaahay u sugayaan ooy leeyihiin dad kalaa waxla leh waa caqli xumo carabkooduna wuxuu tilmaamayaa inay janno ku leeyihiin ilaahay agtiisa oo qaarkood waxay leeyihiin maba aaminsano aakhiro dambe eh haddiiba aakhira ay jirto sidaanu halkanba ugu nicmaysannahay ayaa halkaana nicma nooga horraysa laa yas'amu linsaanu min ducaai alkhayr wain masahu sharu fayauusun qanuud walain adaqnaahu raxmata mina min bacdi daraa'a masathu layaquulanna hada lii wamaa adunu saacata qaa'ima walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusna allah waxau ihi insaankii ka daali maayo baryada khayrka iyo wanaagga inuu baryo haddii shar u ku dhacana waa mid quus badan oo markaaba quusanaya haddaanu raxmad dhadhansiinno xagga yaga ka ahaatay dhibaato ku dhacday dabadeedna wuxuu odhanayaa odhan maayo ilaahay baa ii nicmeeye haadaa lii kani anugu ii sugnaaday marka horeba kaygii buu ahaa sidaasuu odhanaya eedabdarradiisa wamaa adunnu saacata qaa'ima saacad qiyaame inay dhicina u malayn maayo ayuu odhanayaa walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusnaa haddiiba ilaahay la ii celiyana hadday jirtaba celin layscelinayaana wanaagun baan agtiisa ku leeyaho jannuun baan aayargeli marka watasifu alsinatuhum lkadiba ana lahum lxusnaa waa ta aayaddaana ilaahay ku caddeeye oo walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusnaa haddii lay celiyana wanaagunba halkaa ii yaalla ayuu odhanaya afxumadiisa wa qaala allahu alla waxau ihi laa tatakiduu ha yeelanina ilaahayni laba macbuud oo inayni laba ah inamaa huwa macbuudka xaqii wuxuu ahaaday un ilaahun macbuud waaxidun oo keliya ee fa iyaaya aniga oo keliya farhabuuni iga baqda walahu ay walilaah alla unbuu u sugnaaday keligii maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo waalardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan walahu ay walilaah alla unbuu u sugnaaday kayrkii uma sugna addiinu diinka taacada iyo cibaadadu waasiban xaal uu yahay diinkaasi mid daa'ima oon marnaba go-ayn afa hayra allah ma alla cidaan ahaynba tattaquuna aad ka cabsanaysaan wamaa bikum waxa idinku sugnaado min nicmatin nicmo ah fa min allaah ilaahay xaggiisa uunbuu ka ahaaday humma idaa masakum dabeed marka uu idin taabto adduru dhibaatadu ay idin taabato fa ilayhi ay fa ila allaah ilaahay xaggiisa uunbaad tajaaruuna u qayshanaysaan humma idaa kashafa dabeed marka uu faydo alleh addura dhibaatadii cankum idinka uu idinka faydo idaa fariiqun waaba iyagoo markiiba koox oo minkum idinka idinka midihi birabbihim rabbigood yushrikuuna ay u shariik yeelayaan oo cibaadadiisa cid kale ay la wadaajinayaan maxay sidaa u yeelayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa kii aataynaahum anu siinay oo nicmadaasa ee fatamatacuu iska raaxaysta fasawfa taclamuuna wakhti dambe ayaa ogaan doontaan cidhibtiinna wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa kuwa laa yaclamuuna aan waxba garanayn waa asnaamtii waa wax dhintay oon dareen iyo nolol midna aan lahayn wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa laa yaclamuuna kuwa aan waxba garanayn waa asnaamtiie ayaa nasiiban qayb ay u yeelayaan qaybtaasoo mimaa kii ka mid a rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay xoolahaanu siinay waxa weeyaan xoolo iyo beeraba intay kala qaybiyaan ayay odhanayaan kanna ilaahay baa leh kanna asnaamtaa leh hada lilaahi wa hada lishurakaaina allah waxau idhi tallaah alle ayaan ku dhaartee latus'alunna walle waa laydin weydiin doonaa oo waa laydin weydiin doonaa oo waa laydin weydiin doonaa camaa kii kuntum ahaydeen taftaruuna kuwa been abuurta wayajcaluuna waxay u ictiqaadinayaan lilaahi alleh albanaati hablaha ayay u ictiqaadinayaan o waxay leeyihiin almalaa'ikatu banaatullah subxaanah ilaahay waa ka nasahan yahay waxay u ictiqaadiyeen walahum wayactaqiduuna lahum ay lianfusihim nafahoodana waxay u ictiqaadinayaan inay leeyihiin iyagu maa yashtahuuna waxay jecel yihiin oo inamadii ah waidaa bushira marka loo bushaareeyo axaduhum midkood bilunhaa inan marka loogu bushaareeyo dalla wuxuu ahaanayaa wajhu wejigiisu muswaddan mid madow ayuu ahaanayaa murugo daraaddeed walxaal buu wejigiisu madoobaanayaa huwa isagu kadiimun ay makduumun mid laga buuxiyey cadho iyo ciil uu yahay yatawaaraa waxa uu iska qarinayaa oo ka dhuumanayaa min alqowmi qoomkii iyo dadkii qayrkiisa oo dhan buu ka dhuumanayaa min suu'i maa shay xumaantiisa dartii buu uga dhuumanayaa kaasoo bushira loogu bushaareeyey bihi isaga oo inan baa kuu dhalatay ah mutafakiran xaal uu ka fakaraayo ayumsikuhu miyuu haystaa inatii calaa huunin madulli korkiibuu ku haystaa ceebba ha ku noqotee am yadusuhu mise waxa uu ku qariyaa fi turaabi ciidda hoosteedoo wuu aasaa alaa hooyaay saa'a waxa xumaaday maa yaxkumuuna kuwaasi waxay xukumayaan liladiina kuwii waxa u sugnaaday laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn mathalu sawi xumaanta sifadeedii baa u sugnaatay tilmaanta xun walilaahi allana waxaa u sugnaaday almathalu alaclaa sifada sarraynta badan sifada ugu sarraysa wanaag iyo kamaal ayaa allana u sugnaatay wa huwa alle alcasiizu allaha qaalibkee gacanta sarreeya weeyi alxakiimu ee xukumka iyo xikmadaba iska leh walow yu'aakhidu allah haddii ilaahay uu ku qabanaayo annaasa dadka bidulmihim bisababi dulmihim dulmigooda dartii hadduu dadka ilaahay u ciqaabayo maa taraka kagama tageen calayhaa arlada korkeeda min daabba wax dul socda kagama tageen walaakin yu'akhiruhum ha yeeshee dadka wuxuu ugu dibdhigayaa ilaa ajalin ilaa muddo muddadaasoo musaman la magacaabay fa idaa jaa'a ajaluhum muddadoodii markay timaaddo laa yastaakhiruuna kama dibdhacayaan dadkii saacatan saacad walaa yastaqdimuuna kamana horeynayaan marka saacaddana waxaa looga jeedaa uun qadrun min azamani waa waktiga wax ka mid ah walow ilbiriqsina ha noqdee wayajcaluuna lilaah alla waxay u yeelayaan ama u ictiqaadinayaan maa yakrahuuna waxay nacayaan oo hablaha iyo shurakada anay iyagu naftooda u jeclayn xagga allay u tiirinayaan wa tasifu waxay tilmaamaysaa alsinatum carabadooduna alkadiba beenta ka bedel anna lahum bay tilmaamaysaa anna lahum inay u sugnaadeen alxusnaati wanaagga badnayd inay u sugnaatay ama jumlada ku fasirba oo waxaad tidhaahdaa wahwa beenta carabkooda uu tilmaamayaa waxa weeyi anna lahum alxusnaa intii wanaagga badnayd ugu sugnaatay alla agtiisa alla waxau ihi laa jarama ay xaqan waxa dhaboo hubaal ah anna lahum inuu u sugnaaday iyaga annaara naari inay u sugnaatay iyo wa annahum iyagu mufratuuna kuwa naarta lagu horraysiinayaba inay yihiin oo dadkaba uga horreeyo ceelalyada naarta ah alla waxau idhi tallaahi laqad arsalnaa ilaa umam tallaahi alla ayaan ku dhaartaye laqad arsalnaa waxaanu u diray rusula usoo qadar mafcuulka arsalada rusul baanu diray ilaa umamin ummada ayaanu rusul u diray ummadahaasoo min qablika adiga kaa horreeyey nebi allow oo fazayana dabeed wuxuu u qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaankii wuxuu u qurxiyey acmaalahum acmalladoodii oo fa huwa shaydaanku waliyuhum waa gargaarahooda ama arrinkooda ka tawaliya saaxiibka u ah alyowma maanta oo adduunyada ah walahum waxaana ugu sugnaaday aakhirana cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya wamaa anzalnaa kuumaanaan soo dejin calayka korkaaga nebi allow alkitaaba kitaabka kuugumaanaan soo dejin ilaa litubayina inaad u caddaysa mooyaane lahum iyaga alladii kii ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi isaga dhexdiisa kuugumaanaan soo dejin qur'aanka ilaa dadka inaad u caddaysa mooyaane arrimahay isku khilaafeen ee umuurta aakhiro ugu muhiimsan tahay iyo bacdigu iyo wahudan hanuun dartii mooye wax kale umaanaan soo dejin kitaabka iyo waraxmatan naxariis darteed oo liqowmin qolo uu hanuun iyo naxariis u yahay qoladaasoo yu'minuuna rumaynaya oo macnaha dadkoo dhan baa loogu talagalay inuu hanuun iyo raxmad u noqdo eh mu'miniinta waxa loo gaar yeelay dee kuwa ku hanuunay ee qaatay waa iyaga marka iyagaa ku intifaacay wallaahu alleh anzala waxa uu ka soo dejiyey min asamaa xagga sare ee daruuraha alle waxa uu ka soo dejiyey maa an biyo oo fa axyaa dabeed waxa uu ku nooleeyey bihi ay bilmaa biyuhuu soo dejiyey waxa uu ku nooleeyey alarda dhulka bacda mowtiha dhimashadeeda dabadeed yacni arladii intay abaarowdee omoska ay noqotay kadib alla wuxuu ku nooleeyey biyahaas inna fii daalik arrinkaa lasoo sheegay waxa idinku sugan oo arladaa dhimatay ee biyaha alla uu keenay lagu nooleeyey alla ilaaha waxa idinku sugan la aaya calaamad iyo astaan astaan iyo calaamad u ah ilaahay tabaaraka wa tacaala weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo inuu awood u leeyahay iyo qudro inuu idinkana idinsoo celiyuu dib idinsoo nooleeyo liqowmin qolo ayaanay calaamadaasi ugu sugan tahay qoladaasoo yasmacuuna wax maqlaya ma aha maqalkii dhagaha waa maqalkii qalbiga waa samaaca qabuulin wa tadabbur maqal ay ku aqbalayaan oy u fiirsanayaan oy wax ku fahmayaan weeyaan waayo xubnahan dareemayaasha wax lagu dareemee allaynagu arsaaqay indhaha iyo dhagaha iyo caqliga iyo garashada waxyaabaha alla ina siiye jawaarixdaas haddii ilaahay lagu garan waayo dee haysashada qofka uu haystaa la-aanteed ay ka dhigan tahay isagoon haysan oo kaleba oo waxaa lagu tilmaamay gaaladii summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun iyagoo indhalo wax arkaya oo dhagaqaba oo aan waallayn ayaa haddana wax dhagala oo indhala oo afla lagu tilmaamay oon ka soo noqonayn sababtuna waxa weeyi xaqii bay ka indhabeeleen oo arki maayaan baatilka way arkayaanoo wax uga indhafiiqani ma jiro way ka dhagabeeleen oo maqli maayaan wax xumaanta iyo xaaraanta uga dhaganugli ma jiro yacni way ka afbeeleenoo xaqa ku hadli maayaan baatilka wax ka odhan og oo kaga hadal badan ma jiro markaa xawaasta iyo xubnaha layna siiyey haddii alle lagu garan waayo waxay ka dhigan yihiin waxaan jirinba alla waxau ihi wa ina lakum waxa idinku sugan fi lancaam nimcooleydiiyo xoolaha dhaqanayseen waxa idinku sugan lacibratan cibro lagu waantoobo wax lagu qaato waana qaadasho weyn ayaa xoolaha idinku sugan oo waa maxay cibradaasi waa laynoo caddaynayaa nusqiikum waa bayaanun lilcibra cibradii la duuduubay ayaa lagu faahfaahinaya alla waxau uhi nusqiikum waxaanu idin waraabinaynaa mimaa kii baanu wax idinka waraabinaynaa fii butuunihi ay fii butuuni lancaam yacni xoolaha calooshooda wixii ku jiray waxaanu idinka waraabinaynaa nusqiikum waxaanu idinka waraabinaynaa mimaa fii butuunihi ay butuuni lancaam xoolaha calooshooda wixii ku jiray ayaanu idinka waraabinaynaa ka bedel min bayni farhin wa damin mimaa fii butuunihida ka bedel min bayni farhin wa damin uus iyo dhiig dhexdood ayaanu idinka waraabinaynaa maxay labanan caano caanahaasoo khaalisan saafi ah oon uuskaa iyo dhiiggaa ay soo dhex mareen midna aan lahayn oo saafi ah caanahaasoo saa'iqan hunguri mar leh oon hunguriga kuu joogsanayn oo aanad waxa weeyaan ku marganayn oo soconaya lishaaribiina kuwa cabbaya hunguri mar uloo ku soconaya wa min hamaraati nakhiili tattakhiduunadaa dambe ficilu fasirayo ku tacalluji jaara majruurkan muqadamka ah oo waxaad tidhaahdaa wa tattakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan min hamaraati nakhiili timirta midhaheeda waxaad ka samaysanaysaan iyo wal acnaabi waxa weeyaan waa min hamaraati alacnaab cinabyada midhahoodii waxaad ka samaysanaysaan tattakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan minhu midhaha timirta iyo cinabka sakaran wax lagu sikhraamo iyo wa risqan arsaaqad risiqaasoo xasanan wanaagsan inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan midhaha aada wax ka samaysanaysaan waxaa idinku sugan la-aayatan calaamad astaan u ah ilaahay weynidiis iyo wujuudkiisa iyo waxdaaniyadiisa liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay aayaddaasi qoladaasoo yacqiluuna wax kala garanaya oo caqli leh wa awxaa rabbuk rabbigaa wuxuu u waxyooday nebi allow ila annaxli shinnidii macnaha wuxuu ku ilhaamiyey waa ilhaam waayo waxyigu labuu noqdaa oo waxyi tansiili ah oo ka rususha lagu soo dejiye ah iyo waxyi ilhaami ah oo qofka waxa qalbigiisa lagu tuuray ee la garansiiye ama la waafajiyo waa ilhaam marka ma aha kii munasalka ahaaye waa lagu ilhaamiyo waa la garansiiye weeyaan shinnida inay sidaa samayso wa awxaa rabbuk rabbigaa wuxuu u waxyooday macnaha ku ilhaamiyey uu garansiiyey ila naxli shinnidii an ittakhidii antu waa tafsiiriyo bimacnaa ay ahe an ittakhidii ay ittakhidii shinni yahay samayso ayaa la waafajiyey min aljibaali buuraha xaggoodii ka samayso buyuutan guryo malabkaagii aada ku samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana ka samayso buyuutan guryo wa mimaa kii xaggiisana guryo ka samayso yacrishuuna ay cariishaynayaan ee dadku ay kuu dhisayaan waa guryihii ama gaagurigii waxa weeyaan shinnida ay dadku u samaynayeen si ay halkaa ugu dhasho oo malabka ay ugu ururiso yacrishuunadu humma kulii waxaa kaloo lagu ilhaamiyey humma kulii dabadeed shinni yahay cun min kulli thamaraati midhaha dhammaantood xaggooda wax ka cun oo midho kastoo baxa soo daaqoo soo cun oo faslukii dabadeed qaad ama mar subula rabbiki rabbigaa waddooyinkiisa qaad oo mar dululan ay mudallalatan xaal ay tahay waddooyinkaasi kuwa laguu layliyey oo laguu sakhiray yakhruju waxaa ka soo baxa min butuuniha caloolaheeda shinnida waxaa ka soo baxa sharaabun mid la cabo waa malabkii malabkaasoo mukhtalifun uu kala duwan yahay alwaanuh midabadiisu oo kii buurta iyo kii geedka iyo kii cariishka dee waa kala noocyo sidoo kale kolba waxay daaqday cuntana dee waxa weeyaan raad iyo midab buu ku yeelanayaa fiihi waxaa ku sugan malabkaas shifaaun caafimaad baa ku sugan linnaasi dadka caafimaad u ah yacni cudurkii dadka ku dhacayay caafimaad baa ugaga sugan ay kaga dawoobaan waxa weeyaan malabka inna fii dalik arrinkaa la soo sheegay waxa ku sugan shinnidaas iyo waxa lagu ilhaamiyey iyo waxay samaynayso ee aadam oo dhamme hadday isu tagaan aanay samayn karayn arrinkaa waxaa idinku sugan la'aaya calaamad iyo aayad baa idinku sugan liqowmin qole ayaanay aayaddaasi ugu sugan tahay qoladaasoo yatafakkaruuna fakeraya oo wax u fiirsanaya oo fahmaya wallaahu alleh khalaqakum wuu idin abuuray humma yatawafaakum dabeed alla waa idin oofsanayaa oo dee nin walba ajashiisu markay dhammaato ayuu dhimanayaa oo nafta laga qabanaya ama laga qaadaya wa minkum waxaa idinka mid ah man mid baa idinka mid ah kaasoo yuraddu loo celinayo ilaa ardali lcumuri cumriga ka u liita ee ugu hooseeya yacni qaar baa ka mid a cimrigoodu intay dheeraadaan oonay hore u dhiman dee hoosu noqonaya oo asaasaqaya oo cimri ka u liita dib ugu noqonaya likay laa yaclama si aan u kaasi u ogaanin cimriga liita loo celiyey bacda cilmin ogaal iyo garasho dabadeed shay an waxbaba aan u ogaan si caqli iyo garasho dabadeed uu u noqdo midaan caqli iyo garaad toona lahayn oo sabinimo iyo caruurnimo dib ugu noqday oon waxba kala garanay ina allaha alle caliimun kii cilmi badan weeyi qadiirun ee awood badan wallaahu alle fadala wuu fadilay bacdakum barhkiin buu calaa bacdin barhka kale ka sarraysiiyey fi risqi xagga risiqa iyo waxa weeyaan xoolaha fama aladiina kuwii may ahaanin fudiluu la dheeraad siiyey ama la sarraysiiyey ee xoolaha iyo hantida la siiyey may ahaanin biraaddi risqihim risiqooda kuwa ku soo celinaya calaa maakii malakad ay hantida aymaanuhum midigyadoodu oo addoommaday haysteen ah oo fa hum iyagu markaa sawaaun kuwo ku siman ay yihiin fiihi risqii yacni ilaahay dadkii waa kala fadilay oo qaar waa dad xor ah oo shaqaysanaya oo hanti dhaqanaya oo wax leh qaarna waaba addoommo waxay dhaqdaan daaye iyaga sida xoolaha la leeyahay qaar waa akhniyaa hodan oo hanti leh qaarna waa fuqaro caydhoon waxba haysan alla markaa waxa uu yidhi ilaahay barhkiinba barhka kale waa ka fadilay xagga nolosha iyo arsaaqada iyo xoolaha haddaba kuwii la fadilay ee dheeraadka la siiyey xorta ahaa ee xoolaha lahaa may ahaanin kuwo xoolahoodii dib ugu soo celinaya addoommahay iyagu lahaayeen oo fa hum fiihi sawaaun dabeed iyaga iyo addoommadoodii ay u sinaanayaan hantida lahaanshaheedii wax suroobaya ma aha oo macnaha raalli kama aha ninkii xorta ahaa in xoolihiisii inuu addoonkiisii intuu wax ka siiyo uu yidhaahdo way inoo dhaxaysaa waayo iska dhaaf inuu addoonku wax yeeshee addoonkaa buu leeyahay sida xoolaha rabbi waxa uu yidhi afa binicmati illaah ma ilaahay nicmadiisa yajxaduuna dafirayaan oo ay diidayaan ma wuxuu ilaahay nicam ku arsaaqay ayay dafirayaan oo ay diidayaan ama ma tawxiidkii bay diidayaan oo shirki bay samaynayaan wallaahu alleh jacala wuu idin abuuray lakum idinka min anfusikum nafihiina wuxuu idinka abuuray jacali bimacnaa khalaqana way noqotaaye markaana hal mafcuul bay qaadataaye aswaajan lamaane ayuu naftiina idinka abuuray haweenkii wa jacala wuxuu idinka abuuray lakum idinka min aswaajikum haweenkiiniina baniina inamo ay idiin dhaleen ba alla idinka abuuray iyo waxafadatan wa abnaa'a alabnaa inamada inamadoodii oo kuway sii dhaleeneed awowga u ahaydeen ayuu alla idinka abuuray warasaqakum ilaahay wuxuu idinka arsaaqay min aayibaat waxyaabaha wanaagsan ee xalaasha ah xaggooda ayuu rabbi idinka arsaaqay afa bilbaaili haddaba ma baatilka iyo waxaan jirin oo shirki ah ayaa yu'minuuna ay rumaynayaan wa binicmati illaah ilaahay nicmadiisa iyo tawxiidkana hum iyagu yakfuruun miyay ka gaaloobayaan oo ay dafirayaan oy diidayaan wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaah ilaahay sokadii waxay caabudayaan maa shay laa yamliku aan u hananayn lahum iyaga risqan arsaaqad aan u hananayn min asamaawaati samooyinka xaggooda aan arsaaqad uga helay iyo waalardi arlada xaggeedana arsaaqad aan uga hananayn shay-an waxbaba aan u hananayn waa bedelun min risqan risqanta shay-an ka bedel shay-anta waxaad ka bedeshaa risqanta oo maa laa yamliku lahum risqan waxaan arsaaqad u helayn oon u hananayn shay-an waxbaba aanu helayn oo walaa yastatiicuuna aan karayna inay wax u helaanba awood iyo itaalba aanu lahayn alla waxau ihi falaa tadribuu ha u yeelina lilaah alla ha u yeelina alamhaala tusaalayaal ama alashbaaha wannadaa'ir kuwa aad barbar dhigtaan ood la masaysaan alla ha u samayninoo ha u yeelina ina allaha alle yaclamu isagaa wax walba og xaqaa'iqooda wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin oo jaahiliin baa ka tihiin haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay nicamuhu diiniyati waddunyawiya nicamkiisa diiniga ah iyo kuwiisa dunyawiga ah labadaba waxaa alla uu hormariyey nicamka diineed oo bayaanu nicmati irsaali rusul wa inzaali اlkutub qabla wabacda wاlxikmatu min dalik wa huwa bayaanu اlxaqi wa kashfu اlbaطil waxaa alla caddeeyey nicmada ah inuu ilaahay rasuullo badan soo diray kutubna uu ku soo dejiyey horaysiya dambaysaba iyo xikmadda arrintaa looga dan leeyahoo ah in xaqa dadka loo bayaamiyo baatilkana loo caddeeyo loo kashfo daboolka looga qaado tallaahi laqad arsalnaa laqad arsalnaa ilaa umami min qablik fazayana lahum shayطaanu acmaalahum fahuwa waliyuhum اlyawm walahum cadaabun aliim fahuwa waliyuhum اlyawm waxaa lagu fasiray laba tafsiir in la yidhaahdo alyowma maanta adduunyadaa looga jeedaa oo macnuhu waxa weeye maanta shaydaan baa u taliyo saaxiibkooda arrinkooda tawaliye ah waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray alyowmada in lagu fasiro yowm alqiyaama maalinta qiyaame oo macnuhu yahay fa huwa waliyuhum alyowm ay yowma alqiyaama maalinta qiyaame gargaarahoodu waa shaydaan waana la ogyahay maalintaa inaanu waxba u tarayne waa min baabi asukhriyati waalistihzaa waa lagu jeesjeesayaa oo waa la bahdilayaa ee waxba u tari maayo shaydaan alla wuxuu tilmaamay hadafka iyo xikmadda uu kitaabka ugu soo dejiyey nebigu inay tahay dee bayaanu lxaq wma anzlna calayka alkitaab ila litubayina lahum aladii اkhtalafuu fiih wahudan waraxmata liqowmi yuuminuun markuu nicmada diineed oo irsaalu rusuli wainzaalu lkutub alla uu tilmaamay ayaa wuxuu ku xiji siiyey bayaanu nicami dunyawiya nicmooyinkii adduunyada ayaa alla uu tiriyey wuxuu rabbi ka bilaabay roobka samada alla uu ka soo dejiyey ee dhulka uu ku nooleeyey wa bayaanu nicami illahi dunyawiya alkaiira addaala calaa cadiimi qudrati illahi cala kuli shay wclى waxdaaniyat اllahi jala jalaaluh wa kufraani lmushrikiina lihadihi اnicam waxaa aayaadkan iyo kuwa ka dambeeyaba ilaahay si fiican inoogu balballaadhinayaa nicmooyinkiisa adduunyo ee addoommadiisa uu ku galladaystay nicmooyinkaa faraha badan leh oo waxa weeyaan astaan iyo calaamad u ah ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa weyn ee wax walba uu awoodo iyo ilaahay waaxidnimadiisa iyo kelinimadiisa waxaa kaloo alla tilmaamay gaaladu siday nicamtaa u dafireen ee ay u diideen aynay uga garaabin ama ugu mahadniqin waxaa loogu soo horreysiiyey nicmada biyaha iyo roobka wallahu anzla min asamaa'i maa an faaxiya bihi larda bacda mowtiha ina fii dalika la aayata liqowmi yasmacuun yacni aayad weyn baa ku sugan roobka intuu samada ka soo da-ay dhulkii abaaroobay lagu nooleeyey waa cibro iyo aayad weyn oo wax lagu qaatoo lagu waantoobo dabeed alla wuxuu ku xijisiiyey aayadda ku sugan xoolahaynu dhaqanayno oo iyaguna mudan in lagu waantoobo wax lagu qaato wa ina lakum fi lancaami lacibra nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farsin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin allah wuxuu tilmaamay xoolaha inay idinku sugan yihiin wax lagu cibro qaato oo maxay cibradaasi tahay lagu waantoobaya waa tan waxaanu idinka waraabinaynaa calooshooda waxa ku jira uus iyo dhiig dhexdood baanu idinka waraabinaynaa caano saafi ah oon waxba lahayn oo xikmadda ilaahay waxaa ka mid ah calooshooda uuska iyo dhiigga uu ku jiro caanaha dhexdooda soo marayee halkaa ilaahay ka soo dhex bixinayo waxay idin soo gaadhayaan ood candhadoodii ka lisanaysaan oo aada cabbaysaan iyagoo saafi ah oon saxar yar lahayn oon dhiig lahayn oon uus lahayn waa min aayaati illaah wax iska caadiyoon maahee waa aayad weyn oo mudan in lagu waantoobo oo lagu aqoonsado ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa waxaa kaloo rabbi uu tilmaamo aayaadka waaweyn ka mid ah wa min hamaraati الnakhiili wاlacnaabi tattakhiduuna minhu sakra warisqan xasana waxa alla uu tilmaamo uu yidhi waxaad ka samaysanaysaan timirtii iyo cinabkiiba midhahooda wax lagu sikhraamo iyo risiq wanaagsan waa yacni aayad aada u weyn oo in lagu cibro qaato lagu waantooba mudan culimmadu waxay yidhaahdeen khamrada wax ka hadloo ku soo dega waxa ugu horreysay aayaddan suuratu naxli waana makiya oo dee suuradda waa maki marka aayaddaasaa ugu horreysay wax ka hadla khamrada may xarimin oo waa xaaraan lama odhan laakiin waxaa laga fahmayaa inaanay wanaagsanayn waayo rabbi waxa uu yidhi midhaha timirta iyo cinabka aad ka samaysanaysaan waxaad ka samaysanaysaan midhahaasi sakaran wa risqan xasanan waa la ysku cadfay maarkas ah marka waxaa la garanayaa inay mutakaayir yihiin oo ay kala duwan yihiin waayo sida qaalibka ah labada la ysku cadfaa dee takaayur baa cadafku faa'iideeyaa marka alla wuxuu yidhi waxaad ka samaysanaysaan wax lagu sikhraamo iyo arsaaqad wanaagsan halkaa waxaa la dareensiiyey sakarka iyo sikhraanku wax wanaagsan inaanu ahayn waayo dee waa laga duway sakaran waa shay madax bannaan iyo wa risqan xasanan marka qofkii caqligii wuxuu dareemayaa alla ilaahe sakarku inaanu ahayn risqan xasanan aayaddaas cumar markii lagu dul akhriyey waxa uu yidhi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya fa inaha tudhibu almaala waalcaql ilaahow arrinka khamrada yacni bayaan cad oo na shaafiyo oo n ku bog kaga bogsanno arrinkeeda ilaahow noo caddee waayo xoolihii iyo caqligiiba way tagsiinaysaa oo waa baabi'inaysaa dee waa lagu sikhraamaya dabeed waxaa soo degtay aayaddii labaad ee suuratu lbaqara wayas'aluunaka cani alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa allah waxau yihi waxay ku weydiinayaa nebi moxamedow khamrada iyo khamaarka waxaad tidhaahdaa dembi weyn baa ku jira labadoodaba waxtarna dadka waa u leeyihiin dembigoodaase ka weyn waxtarkooda iyo dheeftooda dhibkooda ka weyn aayaddaasi markay soo degtay ayaa cumar loo yeedho nebigu ku dul akhriyey cumar mar labaad wuxuu yidhi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya fa inaha tudhibu almaala waalcaqla ilaahow khamrada arrinkeeda noo caddee oo naga bogsii caqligii iyo maalkiiba waa baabi'inaysaaye marka marxaladda labaad waxa iyadana laga fahmay weli lama xarimine dee dhibkeeda iyo dheefteeda in dhibkeedu badan yahay markaa qofkii caqli lihi wuxuu yaro fahmayaa uu dareemayaa alla ilaahe waxaa dhibkiisu dheeftiisa ka badan tahay wax laga dheeraado weeyi oo ma istaahilo in lagu dhaco haddana waxaa soo degtay marxaladii saddexaad aayaddii suuratu nisaa oo alla waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun mu'miniintiiyay salaaddii ha u dhowaaninoo ha gelina idinkoo sikhraansan ilaa aada ogaataan waxaad ku hadlaysaan oo aada miyirsataan markaas waxaa loo soo dhowaaday xaggii xaaraantinimaynta waayo mar haddii wakhtigii salaada laga xarimay inay galaan iyagoo sikhraansan waxaa qofka khasab ku noqonaysa wakhti badan oo salaada ka horaysa inuu khamrada ka maqnaado waayo wakhti dhow hadduu cabo dee salaaddii waxay soo gelaysaa isagoo sikhraansan waa inuu qadar u dhaxeeyo khamradu ay jidhkiisa ka bixi karto haddii kale salaadii ka ansixi mayso marka habeenkii markuu seexanayo ilaa waa beriga ama waagu markuu u beriyay ilaa duhurka labadaa wakti mooye awqaaddii kale uma dhowaan karaba oo duhurkii iyo casarkii iyo maqhribkii iyo ceshihii iyo de waa isku dhow yihiin marka marxaladaasi waxay ahayd marxalad yacni la xarimay xilligii salaada wakhtiyadii kalena weli ay u bannaan tahay waxaa loo soo dhoweynayaa oo loo bislaynayaa wakhtiga kama dambaysta ee soo socda ayaa loo diyaar garaynayaa aayaddaasina markay soo degtay cumar waxa uu yidhi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya fa inaha tudhibu almaala waalcaql ilaahayow naga bogsii oo bayaan cad naga sii khamrada maal iyo caqliba waa baabi'inaysaaye dabeed waxaa soo degtay marxaladii afraad aayaddii kama dambaysta ahayd ee suuratu lmaa-ida oo alla waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysir waalansabu waalazlaam rijisu min camali shayطaani fاjtanibuuh lacalakum tuflixuun inama yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawaةa wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi wcan الصalاة fahal antum muntahuun faduciya cumar faquri'a calayh faqaala intahayna ya rabbana aayaddaasaa soo degtay alla uu yidhi muuminiintiyay khamrada iyo khamaarka iyo waxyaabihii asnaamtii ay waxa weeyaan taagtaagi jireen kacbada agteeda iyagoo ku tacdiiminaya iyo qoryahay ka faashan jireen waxaasoo dhammi waa qurun camal shaydaane ka dheeraada si a u liibaantaan alla waxau ihi shaydaan waxa uu doonayaa uun inuu cadaawad iyo colaad dhexdiinna ku dhigo khamrada iyo khamaarka sababtooda oo ilaahay dikrigiisa iyo salaadana idinka hor joogsado ee ma ka hadhaysaan oo waxaan ma ka reebtoomaysaan waa aayaddii gunaanadka iyo gebagabada xaaraannimadeeda lagu dhammeeyey markaasaa cumar waxau yidhi markii lagu akhriyey intahaynaa yaa rabbanaa alla ilaaha rabbigayow ka hadhnay oo joojinay waa bayaan cad oo ay kaga bogsadeen dabeed nin walba dee gurigiisii intuu dib ugu noqday ayaa wixii khamro taallay bannaanka uu ku soo daadiyey xataa jarad fii sikaki lmadiina ilaa madiina sakadaheedii sida daadka ay u dareertay oo ay u qulqushay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaluu inoo tilmaamo aayaadkiisa waaweyn ka mid ah aayadda shinnida shinnidu waa makhluuq yaroo daciif oo dee diqsiga leeg ama ku dhow ama wax yar ka roon makhluuqaadkaa shinnida aayad cajiiba oo la yaab leh ayaa ku sugan siday u kala dambayso siday u foofto iyo waxa ay samayso iyo waxa ay samaysaa faa'iidada uu dadka u leeyahay wax sahlan ma aha oo alla waxa uu yidhi ilaahay wuxuu shinnida ku ilhaamiyey buuraha guryo ka samayso iyo geedaha iyo dadku waxa ay kuu dhisayaanee gaagurida ama guryaha loogu talagalo dadka shinnida dhaqda ayaa looga jeedaa waa mimaa yacrishuun waxa markaa lagu ilhaamiyey intaanay malab samayn horta meeshay ku samayn lahayd inay waxa weeyaan diyaarsato oo buuraha inay guryo ka samaysato ama geedaha ama dadku cariishyaday u dhisaan ay degaan iyo guryo ka dhigato waxaa la yidhi markaa shinnidu dee waa xikmad ilaahay oo ilaahay baa ku ilhaamiyey ilaa horta halkii malabka ay ku samaynaysa ay degto dee foofi mayso malab waxa weeyaan samayn mayso waxaana la yidhi malabka ay shinnidu samaysaa wuxuu u kala qiimo badan yahay sidaa uu kala horeeyo oo malabka ay buuraha ka samayso ayaa ugu sarreeya ka geedaha ku xiga kan cariishyada dadku ay u dhisaan ay ku dhex samayso ayaa ugu dambeeya dabeed waxaa lagu ilhaamiyey midho kasta xaggooda wax ka cun wadooyinka ilaahay kuu sakhirayna mar oo bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi dhinacay doonta intay u duusho oy meeshay doonto gaadho ayaa haddana gurigeedii ay kusoo noqonaysa oonay ka habaabayn waa tawfiiqun min allah iyo ilhaam rabbi alla wuxuu tilmaamay shinnidaa yar ee aynu arkayno makhluuqaasi inta uu leegyahay waxaa caloosheeda ka soo baxaya wax la cabo oo midabkiisu kala duwan yahay waa malabkii ilaahay waxau ihi fiihi shifaaun linnaas malabkaas caafimaad baa dadka ugu sugan ee hay isku daweeyaan waxaan baraarujinayaa maanta wakhtigan aynu nool lahay aad waxaa looga fogaaday wixii ibu nabowiga la odhan jiray ibiga sharciga ah ee tawqiifiga laysku hubo oo malabkani kow u ka yahay oo xabaasuudu ka mid tahay iyo waxyaabaha la halmaala oo dadkii waxay ku dagmeen oo aad ay ugu lugo-een dibiga kimaawiga ee bashariga ah lama diidana oo dibigan kimaawiga ah dee waa dibi tajriibiya la yidhaha la tijaabiyey oo dhib iyo dheefba leh laakiin waxa muhiimkii waxa weeye dibiga nabawiga ee samaawigii inuu ka horeeyo kan bashariga ah oo marka hore aada yaqiinsato od ictiqaadiso dee kaa munasalkii inuu mid walba ka raadiyo waxtar iyo nafci badan yihi waayo kan kale dhib iyo dheefba waa leeyihi kani laakiin sidiisa ama waddadiisa saxda ah haddaad u marto dheef mooye dhib ma leh saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidka abu saciidin alkhudri nin ayaa nebiga u yimid wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina akhii istatlaqa batnuh walaalkay calooshiibaa furantay yacnii shuban buu qaaday qaala asqihi casalan wuxuu yidhi malab waraabi xataa ma odhan kabisi maaha innagu waynu dhandhaminaa waa in qadar macquula aad ka qaadato waraabi buu yidhi waa qadar badan dee waynu ka cabbo haddii kala dhandhama dee maxay kuu taraysa marka wuxuu yidhi asqihii casalan malab waraabi waxaa dhacday ninkii waa soo waraabiyey nebigiibuu ku soo noqday wuxuu yidhi saqaytuhu famaa zaadahu ila istilaaqan waan waraabiyey malabkii oo calooshii way kusii furantuun way kusii shubantay qaala asqihii casalan wuxuu yidhi waraabi wuu noqdo waa soo waraabiyey wuxuu yidhi yaa rasuula allah waan waraabiyey oo maa zaadahu ila istilaaqan waxaan furid ahayn kamuu faa'iidina way kusii shubantuun markii saddexaad buu nebigu ku yidhi sadaqa allaahu wakadaba batnu akhiika asqihi casalan ilaahay run buu sheegay oo wuxuu yidhi fiihi shifaaun linnaas walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay ee malabka soo waraabi orodo markii afraad ayaa fasaqaahu fa bara'a wuu waraabiyey waanu bogsaday culimmadu waxay yidhaahdeen shubankan zaa'idkii wuxuu aha istifraaq fadalaad caloosha ku ururay oo dhibaato iyo bakteriya iyo dhibaato ku ah ayuu malabku sifaynayay isagu wuxuu moodaya cudur laakiin mar walba calooshan sii furmaysa waxaa laga yaabaa fadalaad dhibaato badan oo hore ugu ururay ayaa marba meel ay wax ka soo go-ayeen oo uu ka shubayo uu ka waxa weeyaan ka soo saarayay malabkuna waxaa la yidhaha dawa dawadu waxyaabahay ku jirta ugu waaweyn waxaa ka mid ah alstifraaq in qofka uu wax iska shubu iska soo saaro mataga xagga hore ha noqoto xagga dambe shubanka ha noqoto dhiigga layska shuba ha noqoto waxyaabaha istifraaqaadku qofku inuu fadalaadka ku ururay iska saaro waa waxyaabaha caafimaadka ugu muhiimsan marka culimmadu waxay yidhaahdeen calooshaa mar walba shubmaysa istifraaq bay ahayd markii wixii dhibaatayii ka dhammaatayna wataa istaagtay uu ku bogsaday walidaalika malabka markaad cabto balqan buu kaa soo jarayaa waxaa laga yaabaa caloosha ayuu dhaqaajinayaa waa istifraaq waxaa kugu ururay ayuu kaa soo saaraya uu kaa sifaynaya ee cudur ma aha dadka qaarkood waxaa laga yaabaa markaaba inay iska joojiyaan waa inaad ku wado waxaa laga yaabaa inuu si fiican kuu sifeeyo marka calaa kullin fiihi shifaaun linnaas waxa ku sugan caafimaad dadku ay ku dawoobayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay oo aayaadka waaweyn ka mid ah inuu ilaahay aadamaha abuuray dabadeedna uu dili doono dadkana ay ka mid yihiin kuwa loo celin doono cumriga ka u liita likay laa yaclama bacda cilmin shay-a si aanu ogaal iyo cilmi ama garasho dabadeed aanu waxba u garan waa asaasaqi oo dadka qaarkood ayaa da-doodu weynaanaysaa ilaa ay hoos u noqdaan oo caruurnimo ay dib ugu noqdaan aanay waxsan iyo waxxuntoona kala saarayn allah waa kii lahaa waman nucamirhu nunakisu fi lkhalqi afalaa yacqiluun kaanu cumri siino cumri dheer abuurkiisa hoos baanu u celinaynaa o dee wuxuu hore uga soo gudbuu dib ugu noqonaya marxaladii caruurnimo ee miyaana caqli iyo garasho lahayn marka waa xikmad ilaahay in marka hore awood iyo xoog lagugu abuuray kadib dacfi iyo taagdarra kugu timid kadib qofkii uu u noqonayo marxalad sabinimo haddaan waxa weeyaan ilaahay ka badbaadin ardalulcumurkana nebigu waa ka magan galay waana laga ducaystaa laakiin muuminiinta qaarkood dee waa loo celinayaa ilaa ardali lcumur waxaa ka mid a aayaadkani waxay noo tilmaameen darbu lamhaali litawxiid alcubuudiyati lilah waxaa tusaale loo soo qaatay cibaadada in ilaahay loo badax tiroon cid kale lagu lamaanayn tusaalahaasi waxa weeye wallahu fadla bacdakum calaa bacdin fi risqi fama aladiina fudiluu biraadi risqihim calaa maa malakat aymaanuhum fahum fiihi sawa tusaale waxaa loogu soo qaatay dadkii tusaale ay garanayaan waxaa la yidhi qofkii xorta ahaa ee hantida iyo xoolaha lahaa suuragal ma aha addoonkuu isagu mulkiyayey xoolihiisii intuu wax ka siiyo inuu yidhaa waynu u simanaho sawaa baynu nahay fahum fiihi sawa tusaalaha loo socdaa waxa weeye waxaad naftiinnii u diideen sidee aniga iigu qudheen oo alla ah ilaahay idin abuuray waxaad naftiinna u diideen addoommadaad mulkidaan xoolihiinna inay idinla yeeshaan oo idinla sinmaan raalli kama tiidin sideed raalli uga noqonaysaan rabbigii idin abuuray inaad addoommadiisii qaar ka mida aad tidhaahdaan ilaahay bay wax la leeyihin waa sidii hablaha oo kale waxaad naftiinnii u diideen ayaa ilaahay u sugaysaan waa edebdarro yacni aada iyo aada u weyn waxaa la mid a aayaddan aayaddii kale alla uu ku yidhi daraba lakum mahala min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum min shurakaa fima rasaqnaakum fa antum fiihi sawa ilaahay wuxuu nafihiinna idinka yeelay tusaale oo alla waxa uu idin yidhi hal lakum mima malakat aymaanukum min shurakaaa fima rasaqnaakum miyay idinka sugnaadeen waxyaabaha midigyadiinnu ay mulkiyeen kuwa shurako ah oo waxaanu idinku arsaaqnay ee hantiya idinla leh ma jiraan oo fa antum fiihi sawaa xoolaha aada u siman tihiin haddaanay taasi jirin sidee ugu quudheen allihii aadamaha iyo kownkao dhan abuuray addoommadiisa qaar ka mida inaad tidhaahdaan waxbay la leeyihiin soo edabdarro aad iyo aada u weyn ma aha dabeed alla wuxuu tilmaamay aayaadka waaweyn inay ka mid yihiin ilaahay dadka inuu jinsigooda iyo naftooda uga abuuray haween iyo lamaano ay ku xasilaan lamaanahaasina ubad ay awlaad ay u dhaleen iyo waladulwaladba ay awow u yihiin taasina waa min aayaati illaah wa min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma aayaadka waaweyn ee ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsado waxaa ka mid ah inuu naftiinna idinka abuuray lamaane aad ku xasishaan dhexdiinnana kalgacal iyo mawaddo u dhigay maaha nin iyo naagtiyo colla maaha nabadna maahee wa jacala baynakum mawaddatan waraxma taasi waa tii jafaafkii soomaalida laakiin ta sharcigu waxa weeye wa jacala baynakum mawaddatan waraxma innaga gabadhu inay nin kaba tidhaahdo waan ku jecelahay dembi baaba loo haystaa laakiin sharcigu wajacala baynakum mawadatan waraxma kalgacal iyo naxariis ayaa ninka iyo waxa weeyaan ooridiisa dhexdooda la dhigay laakiin jacaylkii aala xalaasha ahaa markii laga fogaaday mid xaaraana lagu dhacay soo maaha ka xaaraanta ah lagama dhowrsado kii xalaasha ahna waa laga xishoonaya ilaahay waxa uu tilmaamay markaas in ilaahay sokadii ay caabudayaan waxaan cir iyo dhultoona ka arsaaqayn awoodna aan lahayn ilaahay cidna hala simina ina allaha yaclamu wa antum laa taclamuun walam yakun lahu kufuwan axad axadna ilaahay uma dhigmo oo ma mudno shayna rabbi in la barbar dhigo oo lala simo allah waxau ihi tallaahi allaan ku dhaartee laqad arsalnaa waxaanu diray rusula rusul ilaa umamin umam ummadaanu u diray oo min qablika adiga kaa horeeyey nebi allow oo fazayana waxa uu u qurxiyey lahum iyaga ashaytaanu shaytaanku acmaalahum camalladoodii ayaa uu qurxiyey oo fa huwa shaytaanku waliyuhum ay mutawalli amrihim arrinkooda ka tawaliye saaxiibka u ah weeyi alyowma maanta oo adduunye ah walahum waxaana ugu sugnaaday aakhirana cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya wamaa anzalnaakum aanaan soo dejin calayka korkaaga nebi allow alkitaaba kitaabka qur-aanka kuguma anaan soo dejin ilaa litubayina inaad u caddaysa mooye wax kale kuugumaanaan soo dejin lahum iyaga alladii kii inaad u bayaamisood u caddayso ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa wa hudan iyo hanuun dartii mooyaane wax kale umaanaan soo dejin iyo waraxmatan naxariis liqowmin qolo hanuun iyo raxmaduu u yahay qoladaasoo yuuminuuna rumaynaya wallaahu alla anzala waxa uu ka soo dejiyay min asamaa xagga sare ee daruuraha maa anbiyo oo faaxyaa dabeed waxa uu ku nooleeyey alleh bihi biyihii alarda dhulka bacda mowtihaa dhimashadeedii iyo abaarteedii dabadeed inna fii dalik madkuurkaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan la'aaya calaamad baa idinku sugan astaan u ah ilaahay jiritaankiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa liqowmin qola ayaanay ugu sugan tahay qoladaasoo yasmacuuna wax maqlaya samaaca qabuulin wa tadabbur maqal ay aqbalayaan oo wax ku fahmayaan oo u fiirsanayaan wa ina lakum waxaa idinku sugan fil ancaam xoolaha dhexdoodiina waxaa idinku sugan la cibratan cibro lagu waantoobo oo wax lagu qaataa idinku sugan waa maxay cibradu waa la caddaynayaa nusqiikum waxaanu idinka waraabinaynaa waa tan cibradii ah mima fii butuunih ay butuuni lancaam xoolaha calooshooda waxa ku jiraanu idinka waraabinaynaa ka bedel min bayni farthin wa damin uus iyo dhiig dhexdood baanu idinka waraabinaynaa labanan caanaanu idinka waraabinaynaa caanahaasoo khaalisan saafiya oon waxa weeyaan uus iyo dhiig iyo saxar midna aan lahayn saa'iqan caanahaasoo saa'iqan hunguri mar leh oo lishaaribiina kuwa cabbaya hunguri mar u leh ku soconaya oo aan ku joogsanayn wa min thamaraati nakhiili watatakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan min thamaraati nakhiili timirta midhaheedii iyo walacnaabi cinabyada midhahoodii waxaad ka samaysanaysaan tatakhiduuna waxaad ka samaysanaysaan minhu midhaha timirta iyo cinabka sakaran wax lagu sikhraamo iyo warisqan arsaaqad risqaasoo xasanan wanaagsan ina fii dalik arrinkaa lasoo sheegayna waxa idinku sugan la aayatan calaamad ayaa idinku sugan oo liqowmin qolo ayay ugu sugan tahay aayaddu qoladaasoo yacqiluuna wax kala garanaya wa awxaa rabbuk rabbigaa wuxuu u waxyooday macnaha ku ilhaamiyey oo garansiiyey ila naxli shinidii an ittakhidii ay ittakhidii ka yeelo ayuu ku ilhaamiyey oo ka samayso min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo iyo wa min ashajari geedaha xaggoodana buyuutan guryo ka samayso wa mimaa kiina xaggiisa guryo ka samayso kaasoo yacriishuuna dadku ay cariishaynayaan oo macnaha ay kuu dhisayaan oo gaaguridii ama guryihii shinnida loogu talagalay ee dadku ay u samaynayeen ah humma kulii dabeed waxaa lagu ilhaamiyey humma kulii dabadeed cun min kulli thamaraati midhaha dhammaantood xaggooda wax ka cun wax walba markaa way soo daaqdaa baa la yidhi waxyaabaha dawada keenaya dee waa thamaraadka kala duwan iyo ubaxa meel walba intay duusho ay ka soo qaadanayso humma kuli dabeed ka cun min kulli thamaraati midhaha dhammaantood xaggoodana wax ka cun oo faslukii qaad oo mar subula rabbiki rabbigaa waddooyinkiisa uu kuu sahlay mar dululan ay mudallalatan xaal ay yihiin waddooyinkaasi kuwa lagu layliyey yakhruju waxaa ka soo baxaya min butuunihaa caloolaheeda sharaabun mid la cabo waa malabkiiya kaasoo mukhtalifun ay kala duwan yihiin alwaanuhu midabadiisu fiihi waxaa ku sugan sharaabkaasi shifaa caafimaad baa ugu sugan linnaasi dadka ina fii dalik madkuurkaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan la aaya aayad iyo calaamad baa idinku sugan oo liqowmin qola ayay ugu sugan tahay qoladaasoo yatafakkaruuna fakaraya wallaahu allena khalaqakum wuu idin abuuray uma yatawafaakum dabeed waa idin oofsanaya wa minkum waxa idinka mid ah man mid baa idinka mid a kaasoo yuraddu loo celinaya huwa manku ilaa ardali lcumuri cumriga kiisa u liita oo asaasa qiyosabinnimo dib ugu noqonaya likay laa yaclama si aan u ogaanin bacda cilmin ogaal iyo caqli dabadii shay a waxba aan u ogaanin ina allaha alleh caliimun kii cilmiyo ogaal badan weeyi qadiirun ee awood badan wallaahu alleh fadala waa fadilay bacdakum barhkiin calaa bacdin barhka kale ayuu ka fadilay oo fi risqi xagga risqa iyo xoolaha ayaa uu kaga fadilay fama aladiina kuwii may ahaanin fudiluu la fadilay ee la dheeraad siiyee dadka xoolaha iyo hantida dheeraa biraaddi risqihim risiqooda kuwo ku soo celinaya may ahaanin calaa maakii malakad ay hantiday aymaanuhum midigyadoodu oo fahum iyagu fiihi risiqaa dhexdiisa sawaaun ay yihiin kuwa ku siman yacni may ahaanin kuwaasi kuwo xoolihii ay lahaayeen addoommadooda intay wax ka siiyaan odhanaya waynu u simannahay dee haddaanay addoommadoodii u oggolayn maxay ilaahay ugu oggolaadeen addoommadiisa qaar ka mida inay yidhaahdaan waa shurakaau lilaah sow edabdarre iyo diin la-aan ma aha alla waxau ihi afa binicmat illaah ma ilaahay nicmadiisa ayay yajxaduuna dafirayaan oo ay diidayaan yacni nicmadii alleh miyaa ay dafirayaan oo tawxiidkii iyo diintii ama nicamkii uu ku arsaaqay ee uu siiyey miyay dafirayaan xaalkuna waa sidaas wallaahu alle jacala wuxuu idinka abuuray lakum idinka min anfusikum nafihiina xaggooda jinsigiinna iyo dad idin lamida wuxuu idinka khalqay aswaajan haween buu idinka abuuray iyo lamaane wajacala waxaanuu idinka abuuray lakum idinka min aswaajikum haweenkiinana wuxuu idinka abuuray baniina inamo iyo waxafadatan wa abnaa alabnaa inamada inamadoodii aada awowga u noqonayseen warasaqakum waxaanuu idinka arsaaqay min aayibaati waxyaabaha wanaagsan ee xalaasha ah xaggooda ayuu idinka arsaaqay afa bilbaaili ma baatilka iyo waxaan jirin ee shirkiga ah ayaa yu'minuuna ay rumaynayaan wa binicmati illaah ilaahay nicmadiisa iyo tawxiidkana hum iyagu yakfuruuna miyay ka gaaloobayaan wa yacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadii maa shay bay caabudayaan kaasoo laa yamliku aanu hananayn lahum iyaga risqan arsaaqad aan u hananayn min asamaawaati samooyinka xaggooda risiq aan uga hananayn waalardi iyo arlada xaggeeda toona shay-an waxba aanu hananayn oo shay-anta waxaad ka beddelaysaa risqanta kuwa aan risiq u hananayn shay-an waxbaba aanu hananayn oo walaa yastatiicuuna aan karayna inay wax u hantaanba falaa tadribuu haw yeelina lilaahi alle alamhaala kuwa aad barbar dhigtaan oo ashbaahiya nadaa'ir ilaahay haw yeelina ina allaha alleh yaclamu isaga ayaa wax walba xaqaa'iqooda og wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba moogidin wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين